asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa salaamayaa idaacadda iyo dhegeystayaasha intaba islaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd salaam aad baad ugu mahadsantihiin xiriirka iyo xaguurinta annagu halkan isladii puntland annagoo ilaa lix usida oo puntland iyo xuduudaha etoobiya in kala degna ayaan halkaan laga soo kordhishaa ka tagnay waxaa arintaana tegin qabanqaabo aad u ballaaran oo gudaha ka samaynay wiila kasoo ballaaran oo ilaa heer dawladeed ilaa heer simada heer deegaamada dadweynaha baahida rasmiga oo ka jirta deegaamadaas tfive oo dadka uu aada u dego iyo isbedelkii hadda ka dhacay oo saameynaya runtii dhinac kastaba xag amni iyo xag dhaqaale intaba saameynayey safarkeenu horta sidaasuu ahaa waan tagnay ilaahay waan nabadgeeyey jigjiga intaynaan weeda gaarina deegaamada ka sukaya laawo dheer umada dhulkaa degan oo dhan oo de xuduud ahaan etoobiya ku jira laakiin dad ahaan iyo dhaqan ahaan reer puntlandah oo dadkeeniya ayaan maarata sii maray xaruurin iyo waraysiyo iyo xaaridaha kasoo dhan runtii aad bay noo soo dhaweeyeen khayr baa allaha siiyo intaa kabacdi safarkeenii baan sii wadanay jijigaan tagnay haddaan jijiga tagnayna aad baa runtii naloo soo dhaweeyey musadaxaad u ballaaran oo ama dadkeenii iyo dadkii maarata ehelka inoo ahaayo deegaanka degenaanta aad baa naloo soo dhaweeyey adigu wararkay duwan baan qabanay muhiimada ugu weyn waxay ahayd isbedelka maanta jira iyo dawladda maanta timid in maxaan ku irahdaa la taageero oo jaanis iyo fursad la siiyo ay ku shaqayso ujeedadu intaasi ahayd maadaama si aan lagu talagelina xusu bedeleen inaana saamayn dee amnigii iyo deganaashihii iyo egnoolaashihii safarkeena waxba ugu muhiimsan bay ahaayeen dadkaas bay noola qaatay dad diyaarsan oo amniga iyo nabadda runtii noola horeeyay ahaayeen soomaalidan sidakaan sii maray aad bay maarta qaateen risaaladii aan wadnay intaas kabacdi waxaan la kulanay ismadii deegaamada deganaa rag doon oo kamida aad bay noo soo dhaweeyeen khayr baa allaha siiyo waxaan iska wareysanay xaaladdaan u soconay iyo xaaladaha jiro dhan waxaan isku afgarnay maaragtay in waktigan xasaasiga maanta laga faa'iideeyo oo nabadda la ilaaliyo iyo walaalnimadii intaba waan soo qaadanay intaa kabacdi waxaan la kulanay madaxweynaha cusub ee dowladigaanka soomaalida iyo iyo xubnihiisii dala shaqeynayay dad ka mida xafiiskiisii baan kula qaabilay oo nagu qaabilay intuu si weji furan oo aad iyo aad maartay ehelnimo iyo soomaalinima uga muuqato ayuu noo soo dhaweeyey xog waran badan iyo furaysi wada badan dabadeed madaxweynaha in runtii maaragtay ay ka go-an tahay soomaalinimada iyo amniga nabadgelyada horumarka deegaamada ina cadaaladda runtii jecel maaragtay ummadda cadaalad lagu dhaqo dalka in la horumariyo oo xanuun badan runtii uu ku hayo baan aragnay oo u tagnay annaguna dee taageero aada u mug leh baan maaragtay baan ka ballan qaadnay isaguna wuxuu naga ballan qaaday deegaamadaas dadku degan yahay guud ahaan kelka oo dhan gaar ahaan hadda deegaamadii aan ka tagnay oo deegaama runtii aada diba dhacay dibdhac weyn oo ku yimid ah markii horena ahaa deegaamada ugu maarta xasiloon ugu nabadgelyada badan ballanqaad wuxuu sameeya aada u ballaaran oo aan kukarsoona inshaalla inay furi doonto oo aan dhulkaas inuu abaal marin doono xaqooda ay heli doonaan marka safarkeena guud ahaan waxaan ku tilmaami karin safar aada loogu baahan yahay buu ahaa hadda lafteeda meeshii kabaanaan soo wada laabane keligii baa hadda meeshii ka imid ismadii kala dhowaa ay joogaan annaga waxaanu imid hawlahalkaan maarata looga baahnaa waana laabanaya dhowaan insha allahu tacaala waa tahay amir sida aad xustay deegaanadan ay ku nool yihiin dadka asal ahaan kasoo jeeda reer puntland ee ka tirsan dowlada deegaanka soomaalida dibidhac xoog leh ayaa ka jira maadaama madaxweynihii aada la kulanteen ma jiraan arrimo si khaas ah oo hoose aad kala hadasheen madaxweynaha
aada iyo aad baan uga hadalay arrimaha runtii gaarka aadan uga hadalay waxaa ka mid a runtii madaxweyne maaragtay maskax furan oo aada runtii maaragtay doonaya isku xirka bulshooyinka soomaalida oo dhan ayaa runtii u tagnay oo wax runtii aada loogu farxo ah tallaabooyinka uu qaaday waa ka war qabtaan calankii waa uu bedelay calanka xisirka soomaalida ku waran ayuu calankii hore ku bedelay wuxuu soo bed wuxuu maaragtay soo kordhiyey ismoobilkii soomaalida iyo calaamadihii maaragtay dhaqanka soomaalida aan ahayd ayuu runtii si geesinimo leh runtii ayuu usoo celiyey wuxuu soo celiyey waxyaaba aada u badan runtii oo oran kari maarata runtii waxligaan kuwa talaabsan karin ayuu runtii ku talaabsaday waxyaabaha marka aan si gaarka uga hadalna waxaa kii ka ahaa in laysu er lahaa maaragtay bulshada iyo ummadda oo dhan in laysu er lahaa aad buu wuxuu u danaynaya boqol kiiba boqol puntland oo xuduudaha u dheer ay ka dhaxayso deegaanka soomaalida sidii ganacsiga iyo bulshada iyo isdhexmarka laga xoojin lahaa wuxuu aad iyo aad runta u danaynayay si dadka laysu er lahaa waddooyinkiisa ganacsigiisa dhaqaalihiisa intaba arrimaha runta aad buu usoo dhaweeyey isagaa runta noogaba horreeyey laguwa bilaabay oo maarata runtii aada usoo dhaweeyey marka waxyaabahaas o dhan baan runtii gaar ugala hadalnay waan isku afgaranay runtii boqol kiiba boqol